magaalada kismaayo weliba wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ka furtay tababar ka saabsan waryowka wadaxaajoodka bulshada iyo bahda cadaaladda tababarku ay ku qeybgalayaan qeybaha shalduun ee bulshada iyo weliba ujeedii yahay in la horumariyo fahamka xirfadaha dhexdhexadyowka wadaxajoodka ee ku qeybgalyaalka sidoo kale se door muwadayoon ku qeyb qaadan ah dhisowka jawi nabadoon oo laku xallii kara khilaafaadka waan laku xoji kara wadashaqayntii kalsoonida ku dhehayta bulshada iyo bahda cadaaladda agaasimaha waxda qorshaynta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya kaavi cabdulaahi yaanan kureen ku hadlay tababarka
kulankan oo maanta la bilaabday laba maalinoo soo socotana la socon doonto ilaahay insha allah hadafyada aan kalenahay waxaa waaye inaan horumarino xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo hay-adaha cadaaladda inay wanaagsanaadaan wadashaqeynta bulshada iyo hay-adaha bahda cadaaladda in bulshadu ay ku baraarugto doorka ay ka leedahay in cadaaladda soomaaliya horumariyo marka kulankan waxaa waaye geedfadhigii aan ku xelin jirnay dhaqankeena caqabadaha taagan sidoo kale agaasimaha waxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland dhaqane maxamed xuseen oo furi tababarkii dhanashay ku hadali marka hore waa idin salaamayaa sidaa la socoteen barnaamijkan waxaan bilaabnay laba maalin ka hore oo aan idin qobanay waa trainingkii oo training kale oo daba socdo oo looga hadlayo maanta xulinta waa hadalkan doon sidaa la socoteen wasaaradda cadaaladdu waxay ka shaqeynaysaa in maaragtay ay dadku ku tababarto hadallada xarafta lahayn iyo sida loo xuriyo wadahadalka nabdoon hadalka ma sii badin maayo waxaan rabnaa insha allahu trainingan inuu socdo saddex maalin maalin saddexaad insha allah waan soo xiri doonaan waxaan rajeynayaa dhammaan inay ka soo qaybgalaasho ka faa'iidaystaan waxaan nasiib ku yeelanay inaan wasaaradda cadaaladda federaalka inala joogto agaasime kaafiyo oo wax badan maaragtay barnaamijkan takhasus u leh waxaan rajeynayaa insha allah cilmigeeda inaan ka faa'iidayno saddexda maalin idin joogno waxaan rabaa intaas inaan ku daro in saddexda maalin aan wada joogno aan dhammaanteen aan ilaalino imaanshaha waqtiga iyo waqtiga waqtiga iyo dhammaan maaragtay inta ugu socda casharada aad baa umahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi shirka waa noo fugayaa